barnaamijka dhallinyarada maanta wacan wacan oo wanaagsan duhur wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo weliba efemyada geeska afrika
waa duhur arbaco ah bisha disembar waa sagaal sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadeeda duhurnimo aan ugu talagalnay dhalinyarada waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aanu idinkugu hayno idaacaddeenana waxaa ka mida isqurxinta hablaha raggu saamayn ma ku leeyihiin
waxay ila tahay kalsooni darra u aasaasyo sees ah qofka haddii uu ku kalsoon yahay midabkiisa iyo siduu ilaahay u dhigay ilama ahaynu baahi badan u qabayo laakiin goorta ay kalsooni darra timaado ee qofku yidhaahdo heblaaya kaa qurux badan iyo adigu sidanaad u egtay malaha haddaad casaan lahayd sidan waxbaad hore uga mari lahayd sidoo kale falastiini waxaad waxaan barnaamijkeena ka madhnayn dhinacii maada iyo madadaalada ani heesta dhan hadda la sugooyo hilisiinka dhan jaceylkii bugdhaha buuraha dhexmar baarlamaanka qarxiya madaxweynaha tagay heestaas kasoo bexrataa baabuurkaa gasho heestaas mabaad
haye weliba heesihii kala duwanaa ayaa barnaamijka ku jira maantana waxaanu idiin haynaa
sheekooyinkaas iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan kartaan inta uu socdo barnaamijka dhalinyarada maanta oo aad ka dhegaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a marka horese wararkii caalamka ugu waaweynaa
ninka ugu horeeya musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada maraykanka donald trump ayaa dunida laga cambaareeyey soo jeedintiisii ku ahdanayd in gebi ahaanba la joojiyeen muslimiintu ay soo galaan dalka maraykanka ilaa iyo inta hogaamiyaasha maraykanku ay ka ogaanayaan waxa ka jira in weerar kale oo argagixiso ay suuragal tahay inuu dhaco afhayeenka aqalka cad george ernest ayaa talaadadii ugu yeeray hadallada donald trump kuwo weerar ah oo sun leh wuxuuna sheegay in qorshihiisa ay meesha ka saarayso inuu u qalmo inuu noqdo madaxweyne maraykan ah isagoo taana sabab uga dhigay inuu u gafo sharciga maraykanka ra-iisul wasaaraha dalka britain david cameronna waxa uu qorshaha donald trump ku tilmaamay mid wax kala qaybinaya waxna aanan caawinayn islamarkaana qaldan boqolaal qof ayaa isaga baxaya magaaladii ugu dambeysay ay gacanta ku hayeen mucaaradka bartamaha dalka syriya ee magaalada xumus heshiis gudaha ah oo ay mucaaradku la galeen dowladda kadib ciidamada syriya oo magaalada weerar ku ahaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay iyadoo ay mucaaradkuna magaalada haysteen tan iyo mar ku dhow markii ay dagaaladu bilowdeen dhanka kalena dagaalyahanada mucaaradka ah ayaa isaga baxaya degmada wail boqolaal rayd ah ayaana basas uga baxayay magaalada hay-adda dusha kala socota xasaradaha ka socda dalka syriya ee xarintoodu tahay dalka britain ayaa sheegtay in toddoba boqol iyo konton qof la filayo in ay maanta ka baxaan magaaladaasi
halkaad nagala socotaana waa v o a washington waana barnaamijkii dhalinyarada iyo maanta waxaa naga xasuusina dhegaystayaal in wixii taliyo tusaale aad noogu soo diri kartaan emailkeena somaali at v o a news dot com casaanka qurux kama marna doqon iyo habeen baa madow ismaaciilo waa qaar ka mid a halqabsiga ay dadweynaha qaarkood u adeegsadaan dhirigelinta midabka casaanka macnaa waxaa loola jeedaa midabada inay yidhaahdaan waxaasaa qurux badan bay ku tilmaamay saasanu fahma hadalkaaga dad badan ayaa ismaaciilow la tahayn midabka casi uu wehel leeyahay quruxda ismaaciilow saameyn kala duwan oo xagga caafimaadka ahna waxaa la sheegay inay leeyihiin waxyaabaha la isku caddeeyo haddaba warbixintan ayaa waryaheena magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwaac uu ku eegaya arrimahaasi sanadihii u dambeeyey waxaa isa soo tarayay tirada haweenka midabkooga doorinaya ee ku dhaqan dhulka ay soomaalidu degto arrintan oo ah mid bulshada dhexdeeda ka abuurtay dood aan joogsi lahayn islamarkaana ay jiraan haween ilaa hadda sii wada baahi qofka biniaadanka ahi sidii ugu quruxda badneed uu ilaahay u sameeyey een, uu u bedela inaanay oolin oo ilaahay baa dhi subxaana watacaala qur-aankiisa nagu sheegay laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim yacni waxaan u abuuray biniaadanka sidii ugu wanaagsanayd hadduu qofku dheer yahay ilahay baa u gartay inuu dhararka ku qurux badan yahay hadduu gaaban yahay sidoo kale hadduu cas yahay dabcan sidoo kale haddii uu madow yahayna waa xikmad uu ilaahay u gartay qofkaasi sidaa ugu sameeyey isagu inuu ku qurux badan yahay taasi waa muna maxamuud cabdi oo ka mid a dhallinyarada ku dhaqan magaalada hargeysa oo ka warramaysay doodaasi taxanaha ah ee ku aadana midabdooriska haweenka qaar haddaba maxaa sal u ah inay gabadhi midabkeeda dhalo rogto amaba ay iscadayso waa tan mar kale muna maxamuud cabdi waxay ila tahay kalsooni darra u aasaasya sees ah qofka haddii uu ku kalsoon yahay midabkiisa iyo siduu ilaahay u dhigay een, ilama aha inuu baahi badan u qabayo laakiin goorta ay kalsooni darra timaado ee qofku yidhaahdo heblaaya kaa qurux badan iyo adigu sidan aad u egtay malaha haddaad casaan lahayd sidan waxba hore uga mari lahayd ku dhaqaaqidda tallaabadan oo ah mid lagu kala aragti duwan yahay ayaa dadka qaar ay qabaan inay haweenku dhexdooda istuufsadaan amaba ay isa saameeyaan halka qaybo kalena ay aaminsan yihiin in ay raggu door ku leeyihiin waa sida ay qabto nadiire nuur cabdilaahi maalan afar habloodoo bartaa ka soo wada baxay laba inaan imoy madooday mid waa yar buni mid waa cadaan midib haddii doonto qodoqorin dawada ismarsabay bay tahayba iyada laftirkeeda waa casaan lama kala saaro raggii markay hablihii arkaan mar leyba waxay la hadlayaan hablihii casasa amba habligii aan midabka madow lahayn ee badawa ismarsaan baa u dhaltay inanta casayd bay la hadlayaan markay ay beesant raggii ku xidhmeen amba ha ku faanaan oo idhahdaan waxaan la sheekaystaa inaan qurux badan haba guursado hadduu doono qurxaan haba guursado raggii inta ugu badan markay dumarka casaa raacaan ma waxaynay dumar hablihii kale ee daways maraninba walow ay bulshada ku kala duwan yihiin xagga dooqa islamarkaana aan laga sinayn ayaa ragga oo alaaba sida ay nadiira soo tilmaantay loo dacal saaro inay qayb ka yihiin dhiirigelinta midabeddelkan ayaa wiilashuna dhinacooga ay dood ka qabaan islamarkaana ay eedaasi iska leexiyaan cabdiwahaab daahir khariif oo ku magac dheer habbi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku dhaqan magaalada hargeysa aad iyo aad imka kuma laha waayo waxa weeyaan waxa la eegaa oo imka ishu ay qabataa intan dambe anuu aan xogagaalka u ahay qofka aan dawada isticmaalin ee kalarkiisu yahay kii caadiga ahaa iyo naturalkii caadiga ahaa kaasaa imka aad ay dhallinyartu inta badan maaragtay ishu u qabataa kulgulahaanshiha ragga ee amuurtan ayaa haweenka lafahantoodu ay ku kala duwan yihiin iyadoo ay jiraan hablaha qaar ka mid a oo aaminsan intaasi laga soo koray amaba laga soo gudbay waa tan mar kale muna maxamuud cabdi heerka aqooneed ee bulshadeena gudaheeda rag iyo dumarba ku doon ha ahaadee ayaaba heerka maanta uu taagan yahay ka hooseeyey laakiin een, wakhtiga maanta la taagan yahay ma qabo fikirka ah inay raggu ka qayb qaataan muuqaalka uu la tilmaamo in isu toosa xidhiidh ula leeyahay dooha aadamaha ayaa dhallinyaro kala duwan ay cod dheer muddooyinkan dambe ku tilmaamaan inay la hayaan midabka dabiiciga waa sida uu qabo cabdiwahaab daahir khaliif anuu ahaan waxaan u arkaa cabdiwahaab ahaan ama asxaabteeda dadka qaarba horta waan ku kala duwanay laakiin anugu waxaan u arkaa imka intan dambe ama intii horeba inuu midabka caadiga ee naturalku yahay men midabka caadiga ee anuu aan jecelahay qofka aanu dee waxba isticmaalin kaasna anugu aad aan ula hayaa walow aanay jirin cilmi baaris laga sameeyey amuurtana balse dadka qaar ayaa aaminsan inay tahay mid haweenka adeegsada dhaxal siisa dhibaato caafimaada waxaana la tilmaamaa in qaybo ka mid a haweenkani marka ay bilaabaan isticmaalka amaba adeegsiga daawadan ay ku adkaato marka dambe inay joojiyaan muna maxamuud cabdi ayaa inala wadaagaysa haween ay daawadu dhibaataysay oo ay la kulantay absolutely ha xataa ma tirin karo ma odhan karo kow iyo laba iyo in ka badan toona because een, waxaan arkay gabdho badan oo runtii aada uga qoomoonaya oo xataa muuqaalka wejigooga iyo jirkooga haddaad aragto wallaahi ilmaa sometimes kugu soo istaagaysaa ysi yani waxay ku qoomameynayaan haddaanu markaa caqli badan lahaan lahayn aanu kaga joogsanno ama cidna caawisaba aanu heli lahayn waxaa kumaana aanu dhaqaaqnayn that's way marka anigana ay igu dhiirigeliyaan ha iskugu dhawaanin maantaanu ognahay anagoo xeediye isku soo wada duuba oo amuurtan ayaa si toosa iyo weliba si dadbanba loo tilmaamaa inay sal u tahay kalsoonida qofka iyo weliba aaminaadda waxa uu yahay nadiire nuur cabdilaahi ayaa sidan ku talinaysaa inay gabadh waliba midabkeeda aaminto ku kalsoonaato nafteeda keliya inay qof dartii isku bedelin macnaha qofku midabkaa kugu qiimeynaya dad miinas mustaqbalkaa ma rabo laakiinse waa in waxaa tahay kugu jeclaadaa qofku madoobow casow bunni ahaw curyaan ahaw cagaqab intaba waa inaad waxaa tahay aamintaa kalsoonida naftu waa qaali cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a dabcan warbixin xiisela halka ka baxday waayaha nolosha iyo doorashada iyo dadka waxay jecel yihiinna waxay ku xidhan tahay dunida ay ku kala nool yihin dadka qayb caddaanaad arkaysaa madow raadinaya dad madow oo caddaan raadinaya oo qoraxda isku dhigaya weliba lacagaa lagu bixiyaa meelo dadka caddaanka inta galaan waxoogaa midabkooda bunni ka dhigta ama brown ka dhigta ama waxoogaa yar ya guduud ka dhigta sidaas weeye halkan bal washington ba waxaad arkaysaa dad cadceeda bas dushii furan u fuulaya oo Fuulaya.
cadceedina surin qolona cadceeda u taaglaaday In falastiin xubinta ku xigta hataa inoo soo qabto siyaabo kala duwan ayay dhalinyarada u isticmaalaan baraha bulshada qaar badan ayaa ku qabta hawlo bulshada muhiim u ah kuwo kalena madadaalo iyo inay arrimo kale kaga hadlaan ayay u isticmaalaan ama wadaagga xanta een, suuqa ay uga faa'iidaystaan ismaaciilow sida aad og tahay kacdoonkii loogu magac daray gugii carabta waxaa awood weyn ku lahaa baraha bulshada oo ay dhalinyarada kacdoonka wadi u isticmaalayeen inay xogaha muhimka u isticmaalaan magaalada boroma ayaa haddaba dhalinyaro badani waxay u isticmaalaan dhinaca xogaha waxbarashada iyo weliba mustaqbalka inay dhaqaalo ururin uga faa'iidaystaan wariyaheena ah magaalada boroma haashim sheekh cumar good ayaa warbixin arrintan ku saabsan markaasi inoo soo diray wuxuuna ka waraystay een, qey- qaar ka mid a dhalinyarada adeegsata baraha bulshada ee dhinaca waxbarashada iyo adeegyada bulshada iyagu ku qabta
haddaan wax yar ka taabto sidaanu isticmaalo baraha bulshada Een, siyaabo badan ayaanu isticmaalaa oonan halkan ku koobi karin hadda ta aan rabo inaan idinla wadaaga waxay tahay Een, tusaale ahaan facebooka markaan isticmaalayo waxaan u isticmaalaa si anfacaysa qaabkaan u shaqeeyo ee, oo ku saabsan maadaamaan ka shaqeeyo urur samafala isla markaana dhallinyaro aan wax barno dhalinyartaana aan barno waxaan la idhaahdo waxbarashada dadban ama technical and vocational education training waxaan sameeyey bage Een, bagekaasoo la idhaahdo een, borama tebet ama borama technical education and vocational training Een, bageka waxa aan ku soo bandhigaa een, hadba ardayda maanta baxday een, waxyaabaha ay barteen isla markaa waxaan xogta kula wadaagaa een, bulshada inta dalka joogta iyo inta dibadda joogtaba maanta waadigan arkaya waxay noqotay bulshadii waa village bay noqotay layska wada warhayo Een, maadaama waxyaabo badan oo faa'iido daraa la gasho anu waxaan sidhi dadkaagii bannaanka joogay bal waxaad la wadaagtaa een, waxbarashada aan laga warhayn isla markaa aan faa'iidadeeda la garanayn iyo doorka aad buuxiseen isla markaana mustaqbalkan waxaan u isticmaali doonaa inaan as a funding aan fan ugu raadino maadaama dadka ay xogtii hayaan waxaa laga yaabaa qof walba oo gobolka u dhashay ama soomaalida kaleba inay hadhow ay la dhacaan waxyaabahaan qabanno iyo outcomeka waxyaabahaan soo saarno isla markaa een, ujeeddada dheer ama een, qorshaha mustaqbalku waxa weeye inaan bejka aan dadka la wadaagno gobolka u dhashay iyo dadka kaleba isla markaana fan aan ugu raadino ururada aan ka shaqayno een, waxbarashadana aan usii xoojino dhalinyarta aan bilaashka wax ku barayno
xasan ciise wuxuu ka mid yahay saxafiyiinta ka howlgala magaalada boorama gaar ahaan wuxuu tafatiro ka yahay tv-ga la yidhaahdo rayi t v oo ah t v gudaha magaalada boorama laga daawado waana macalin wax ka bara jaamacadda camuud Een, maadaama uu yahay nin dhallinyaro ah oo shaqooyinkaa fara badan qabta waxaan wax ka weydiinay isticmaalka baraha bulshada iyo sida uu u adeegsado Een, xasan ciise kusoo dhawow barnaamijkan v o a laanteeda af soomaaliga ee ku saabsan isticmaalka baraha bulshada iyo dhallinyarada saad u aragtaa markaa adigu bal faa'iidada uu leeyahay iyo waxyaabaha aad u isticmaashaan ama aad u adeegsataan
bismillahi raxmaan raxiim Haash- haashim sheekh cumar good aad iyo aad baad runtii eh, u mahadsan tahay su-aasha jawaabteeda haddii aan isku dayo Eh, runtii eh, isticmaalka baraha bulshada waxaad moodaa eh, dad aada u kala fogaa ama ishilmaamay ama aan eh, warba iska hayn lahayn ama qaraaba ha noqdaan ama saaxiiba ha noqdaan Eh, ama xataa kuwa aan is aqooninoo markaa isku bartaa noqdaan ayay aada iskugu soo eh, runtii ka qayb qaataan inay isku soo dhoweeyaan Eh, anu shaksihaan markaan iska hadlo waxaan aada u isticmaalaa eh, facebooka twitterka iyo youtube-ka saddexdaasaan horta aada u isticmaalaa Eh, inta badanna waxyaabo shaqada la xidhiidha iyo wax saaxiibtinimo la xidhiidha iyo wax qaraabo la xidhiidha intaba gaar ahaan eh, facebook ayaan aada ugu isticmaalaa waxaa jiraan malaynayaa kuwo iyaguna aan badanaa baraha bulshada lagu darin laakiin dadku ay aada u isticmaalaan eh, fiberka whatsappka iyo skype ama skybiga saddexdaasna runtii xoog baan iyagana eh, u isticmaalaa Eh, weliba whatsapp wuxuu uu ku fudud yahay iyo fiberka waxay ku fudud yihiin inaad dadka group aad aad meelaad ka wada shaqaysaan telefoonkoodii iyo line keliya aad soo wada geliso dabeedna fariinta aad doonayso inaad dadkaa kula shaqeeya isku shaqada tihiin hal mar aad fariinta u wada gudbin karto oo ay wada ogaan karaan dhammaantood ay wada ogaan karaan waxaa kale oo aan u isticmaalaa kolkaan kusoo laabtay facebooka inta badan wakaaladaha wararka ee caalamiga ah ee dee warka laga qaato ama ha noqdaan reuters ha noqdaan b b c da ha noqdaan v o a da ha noqdaan associated press ha noqoto maxaa la yidhaahdaa qaybaha kala duduwana wakaaladaha waaweyn iyo telefishinada waaweyn bogagooda marka aad boggaaga kusoo xidhato waxaa kuu dhib yaraanaya inaadan u baahanin inaad websaydadoodii had iyo jeer inaad furto aadan u baahanin oo aad mar walba macluumaadkii oo kooban oo si dhib yar u gali karta aad ka heli karto bartaadii aad ka heli karto marka waxyaabo shaqadayda la xidhiidhana aad baan ugu isticmaalaa waxyaabo la maaragtay qaraabanimo iyo isxidhiidhinta qaraabadii aan kala fognahay meelo kala durdurugsan aan joogne kolkii hore aan telefoonku qaaliga nagu ahaayo maaragtay ay dhici jirtay inaan dhowrkii biloodba mar wada hadalno waxaa dhici karta hadda inaan toddobaadkii intaasoo jeer aanu sheekaysano aan wax isweydiino sidoo kale dadkaan asxaabta ahayn waxaa jirta iyaguna dad cusub oo meeshaan isku baranno aan soomaaliba ahayn oo ajaanib kale ah oo iyaguna meesha aan isku baranno taa lafteedu waxay keentaa markaa inaad khibrada isdhaafsanno iyaga laftooda iyo maaragtay ama shaqada la xidhiidha ama la xidhiidha maxaan ku idhaahdaa waayo aragnimo kale oo la xidhiidha dabeecadaha dadka iyo deegaanada dadka iyo maxay dadku ku kala duwanyiin inaan isdhaafsanno oo khibrado kala duduwan aan dadka xataa laftooda markaad muddo isbarataan aad wada sheekaysataan marka runtii kuwaas waxay noqdeen lagama maarmo waxaa kusii dari lahaa facebook inaan muddo badan isticmaalaya ma aanan moodin laakiin maalin dhawey xusuustiisa wuxuu soo dhigay inaan lix sannadood aan aniga iyo nin la yidhahda cabdiraxmaan aadan aan saaxiibo ku ahayn facebooka marka waxay noqonaysaa inaan toddoba sannadood hadda facebooka aan isticmaalayo malaata dadkii ugu horreeyey baa noqonaya markaa
xasan bal waxaad ka warabtaa kharashaadka iyo lacagaha ku baxa yani isticmaalkaasi baraha bulshada ee adiga kaaga baxa amase dee dhallinyarada kaga baxa maanay lacag badanahayn
kolka qofku u doonanayo meelaha adeegyada internetka laga bixiyo ee gaarka loo leeyahay waxaa laga yaabaa inay qofka lacag gaar lacagtu ay ku badato haddii uu three g-ga iyo four g-ga isticmaalayo kale sidoo kale waxaa laga yaabaa inay waxoogaa ay yar korodho laakiin marka internet adiga kuu joogtaa oo aad kiraysatay bishii oo heshiis aad ku gasheen sharkadaha bixiya ama gurigaaga ha ku jiro ama meeshaada shaqadaba ha ku jire waxay noqonaysaa inuu kaa sahlanaanayo adigoo culayskii lacagta ku bixi lahayd ay kaa sahlanaanayso
intaasna haddaynu magaalada boorama iyo wariyaheenna haashim sheekh cumar good aynu kaga nimaadno falastiinay xubinta inoo xigta waxa weeye waa hees macaan ba haatan soo socota waa codkeedana waad maqlaysaa waa britney spears heestan waxay leedahay baby i'm so into you ya waxay leedahay dunidu dhulku wuu dhaqaaqaya laakiin anigu ma dareemayo marka heestan waxaa la yidhaahdaa you drive me crazy maxaa loo qaaday markaa marka iyadaa noo dhamaystiri doonta markanaha waxaan filayaa dhinacii isboortiga ama ciyaaraha ayaanu maqli doonaa haye wuu inoo soo socdaa ciyaaruhu laakiin waxaan ku horeynaynaa dhinacii dee dadku waxay naga sugayeen markaynu idaacadda bilaabeynay qosolka, een, qosol qosol madadaalada madadaalada haye marka cabdiqaadir cali siciid waa mujaajalaystay madadaaladiisna wuxuu kusoo bandhigaa dhinaca shabakadaha isgaadhsiinta bulshada dalka finland ayuu ku sugan yahay marka khadka telefoonka ayaan kula xidhiidho bal waxaan weydiiyey maadiisa iyo madadaaladiisa cabdiqaadir waxaad ku sugan tahay helsing soo maaha aad iyo aad baad bal iga waran dhinaca social mediaha facebooka dhinacyadaas aada ugu dhex jirtaa oo dadka dhinaca ku jiraad ka qoslasisaa si wacan braada barja marka dadkaad ka qoslasiis ma istaqaanin mise wixii facebooka iskaga jira waxay doonaan ha ahaadeen xitaa lambaradaad ka qoslasiisaa ma isnaqaano keliya majaajilooyinka waxaa ka sameeyaa marna wadajir baa u sameynaa oo gabdhaa la sameeyaa marna ani keligeeda ayaa ayaa waxaan sameeyaa video aan uga gol leeyahay ee inaan bulshada ku tuso hadba wacyigii markaas jiraa ama social mediaha oo oo aan isleeyahay waa idaacadda keliya markaa dadka ay dhegaystaan xilligan waan gartay marka waxaan arkaa adigoo hablaha wadooyinka intaad ku istaajisid gaadhiga tooskaga baxayaba oo een, riwaayadaas way jirtaa oo gaariga waxaan uga hadlaynay eh, inaan ahay fanaan oo aan isku sheegaya inaan fanaan ahay iyadina ay leedahay eh, waxaa la rabaa eh, inaad noqotid eh, nin waxbartay oo jaamacad ka soo baxay oo xilligaan dee fanaan baa la xiisaya waa ogtahay fanaan ma doonaya gaariga iga tag haddaa fanaan tahay nin waxbartaa raba marka dhalinyarada waxaan ku tusaynay in haatan dadku ay fanaan jecel yihiin laakiin ay jirto ah, eh, waxa la yidhaha ah, aqoonta in qofku uu ku gaari karo magac iyo sumcad iyo wuxuu doono marka heerka u hiigsanayo waan gartay bal dhegeystayaasha ayaynu maqashiin doonaa okay baabuur haddaa arko oo shirka gabar saarantaa qaybta kale ka banaanta waa soo galaan oo aman ku naxayo xagga ayashee daawo kasoo laasinayaa kuxajira war ani nin fanaan oo cana ahay qof baabuur kastaa geli karaa kaaga waxaa usoo gala gabadha waa cidlo- cidlo camal waa wehel camal fanaannimadeeda maa shaki keenta ani heesta dhan hadda la sugooyo helisiinka dhan jaceylkii bugdhaha buuraha dhexmara baarlamaanka qarxiya madaxweynaha tagay heestaas gasoo bixirata baabuurkaa gasho heestaas ma fahamta maya hees iska Laakiin daaya adi- adi- ugu barta sheeg tu aad hore u heestay heesta youtube ku jirta hadda youtubeka dhan yaa loo sameeyaba magaca adigu maada albumka cusub Waa- aad xataa fahamtano magaciiga noosa qoslaysa ka fahamta soo ma maya Eh.
weliga kuma maqal waa been waa been waa been waa been heestaas ma cusub afwaanka sameeyey boortaqiis waaye ka hore hey laxanka waxaa saaran nin u s a anigana waa ku luuqeeya saas miya Ah, xidigaha dhexe aan alnaa anaga maxaa kusoo canbaxday bal dadku waxbay kusoo canbaxaan heesta kusoo canbaxdaa hadda heesta kusoo canbax waxaa la lahaa alla abbaayoy baabuurka ma kaaga degaa haddaa kibirsan tahay fankeyga inkirsan tahay waa kaa tegi karaa gabdho kalaa kaa badan magaalada waa buuxdaa heestaas waa heestaas oo rasmiga kusoo canbax weliga ma maqal inaad been ii sheegaysin waan dareemayaa laakiin si badan been kuuma sheega hadda heestaan kuu samayna aniga haddii aan saaxiib noqono warkayga rumaysid baabuurkaan ka bedeli lahaa mid cusub baan ku siin la laakiin war ma maqlaysa heestaasaan kuu samayna maxaa ogashaa n bal cabdiqaadir oo meesha wacdaan arkada laakiin su-aalaan ku weydiiyo aye hablaha maxaad ku xulatay waayo habla aada qurqurux badan baad xulataa diyahow waa su-aal fiican farjar haye horta markii aan riwaayad samaynayso waxaa la rabaa waa in gabdhaha in dadku daawadaan inay dadku daawadaan waxyaabo badan baa aa- aa sababeyn karaa example haddii gabadha markaas ay sashilneen dee riwaayadaada lama fiirsanayo ay laakiin ay cabdiqaadir oo laakiin reer ma leedahay adigu anigu maya still single baa haye
Een, haddii laakiin reer aad sameeyo dabcan filinkan waa over waa waa isku dhamaanaya marka marka marka cabdiqaadir oo tan qudheeda kalluumaysi baad u wadaayo waxbaad yaro raadinaysaa oo shukaansigii qudhiisa kaga dhex jira maystir dahayo maadaama v o a da ay wareersanayso Eh.
idaacadda inaan sheega nolosha aan ku jiro
ay labadeena keliya weeye cidna inama maqlayso oo misaas ba Ha.
waa waa suurtagal in lala maqlaa dee idaacadu ma aadnatay aniga Ay. waaye bal haddaa kolba cidna u sheegi maayo inaad eh, single tahay en dadku waxay ku haystaan eh, inaad minyaro raadis tahay kaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir cali siyaad oo dalka finland kusuga qayb kale oo ka mid ah wa- wada sheekaysigana dhex maray iyo idaacadahayaga soo socda ku maqli ismaaciil laakiin waxoogaa yar waxaa moodaa inaad wiilka singalaan ahu ku yidhi adna miyaraa kusoo gabagabaysa En, markuu yidhi single baan ahay haddana su wuxuu yidhi raadinayu yidhi idaacadaana hay sheegin baan isle waxba yara qarsanaya falastiin
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa dhinacayga bidix fadhiya axmed cali sheekh
haddii aynu ku bilaabno ciyaaraha maanta waxa ugu weyn kooxda manchester united oo laga soo reebay koobka horyeelada yurub kadib markii xalay ay saddex iyo labo ku garaacday kooxda wolfsburg ee dalka jarmalka ciyaartan oo ka tirsaneed groupka b ee koobka horyeelada yurub wareegiisa koowaad ayaa waxaa manchester united ee u baahneyd in ay badiso ama ay hesho barbardhac islamarkaana ay rajayso in kooxda d s v einhoven ee dalka holland ka dhisan ciyaartii ay la ciyaaraysa kooxda siske moscow ee dalka ruushka laga adkaado ama ay barbardhac gasho si kastaba b s v einhoven waxa ay ku adkaatay laba gool iyo gool manchester unitedna waxaa looga adkaaday saddex gool iyo laba gool ciyaartaasi afar gool oo ka mid a waxaa dhaliyay kooxda wolfsburg oo gool iyaga ayaa iska dheliyay saddex goolna waxa ay ka dheliyay manchester united goolka qura ee manchester oo ciyaarta ka ahaa kii ugu horreeyey waxaa dheliyey ciyaaryahan antony marcial gruubkana waxaa kaalinta kuwaad ku soo baxday kooxda wolfsburg waxaana kaalinta labaad ku soo baxday kooxda b s v einhoven gruubka e kooxda paris saint german ee dalka faransiiska ayaa waxa ay laba gool iyo eber ku garaacday naadiga shaktar donetski naadiga real madridna waxa ay sideed gool iyo eber ku garaacday kooxda malmo ee dalka sweden ciyaartaasi afar gool waxaa dheliyay cristiano ronaldo waxaana uu dhigay rikor cusub oo ah in kow iyo toban gool uu dheliyay wareegii ugu horreeyey koobka horyaalada yurub taasi oo aan horey u dhicin waxaana saddex gool oo kala dheliyey cream benzema goolka kalena waxaa dheliyay kovasevich groupka c waxaa is arkay bonfica iyo atletico madrid waxaa hal iyo laba ku adkaatay kooxda atletico madrid groupkana waxaa kasoo wada baxay atletico madrid iyo kooxda bonfica oo markaasi atletico madrid ayaa kaalinta koowaad kusoo baxday kooxda bonficana waxa ay kusoo baxday kaalinta labaad mansityna waxay afar iyo laba garaacday kooxda brushi monchladbach kaalinta koowaad ayay kaga soo baxday groupka d juventusna kaalinta labaad ayay kusoo baxday inkastoo laga adkaaday oo kooxda sevilla ay ka adkaatay axmed waxaan filaya saaka markaa soo gelaysaa waxaan maqlaa iyadoo lagu leeyahay axmed waa lagugu rafta xalay marka ma fahmine manchestera ilan xalay lagu rafta manchester united oo aan taageero u ah xalay waa laga adkaaday welibana ciyaar waxa ay ahayd dadkii wada daawanayay aad ula yaabeen oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta labaatankii daqiiq ugu dambeeyey dhowr mar isbedeshay mar ayaan isniri waad soo baxdeen haddana kooxda b s p ayaa gool dhalisay haddana waxaan isirina waa harteen haddana manchester ayaa bareejeysay waxay ahayd wax uu tababaraha man united fangaal ugu yeeray ciyaar waali ah waa ka xumahay axmed in kooxdaadi xal laga badiyey laakiin taageerayaal badan ayaa dhinaca kalena dabaaldegayo oo ku faraxsan guuldarrada manchester
markana falastiin anaa dhamaystirayaa oon ku arkayo dhinacii heesahaad u yarkacayseenu idaacadda ugu soo gebagabayna maadaama daqiiqadii ugu dambeeyey ay tahay waa codka farxiyo fiska iyo nuur saaracay heestaasi ayaana guud ahaan gebagabo oo ah idaacaddeenii duhurnimo waxaa naga xasuusina dhegaystayaal in afarta galabnimo aan mar kale hawada ku kulmi doono inta ka horeysa waa asxaabtii barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla sidaa iyo nabadgelyo wixii taliya tusaalaha noogu soo dira ciwaanka imailkeena soomaali at v o n s dot com
Yeah.